dhaqaalahaas la aruuriyey gacantayda ku soo dhacaysaa bacdamaan ahay taliyihii guud ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed dhaqaalahaas aad dadkii dhaqaalahaas aad ku tabarucdaan ciidamadiina qalabka sida oo cadowga hor fadhiya dhaqaalahaas wuu gaari haddii ilaahay ay ummadda soomaaliyeed ay gartaan oo jeebkooda si fiican wax uga soo bixiyaanna waxaa laga yaabaa iska daa mushahare iyo caafimaadkoode inaan guryo ugu dhisnaba ciidanka maanta fursaddaan haysanno mar walba ma imaanayso haddii shalay aan laydin raadin oo aan laydin samaynin maxaanku idhahda xafladdan oo kale oo madaxdii qaranka iyo ciidamadii qalabka sida iyo shacabkii soomaaliyeed aysan idin hor imaanin aysan idin hor keenin waxay u baahan yihiin dalkan wuxuu u baahan yahay in cadowga laga celiyo haddaadan dhiig huri karin oo aadan naftaada ku hurayn walaalayaalow dhaqaalaha nagu kaalmeeya